أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu aali cimraan suuratu aali cimraan waa suuratun madaniya waa qur-aankii bacda alhijra soo degay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam markii uu maka ka soo tegay oo madiina usoo hijrooday qur-aankii soo degay ayay ka mid ahayd suuraddan awaa-isheeda ama qeybaheeda hore ilaa soddon iyo dhowr aayadoodba waxay ka soo degeen ama ay ka warramaysaa wafdi najraan dhulkan najraan ka yimid najraanna hadda dhulkan uun wuxuu dhacaa marka yacni sacuudiga dhankan yeman xaggeeda xigtana waaye ee meeshaan najraan la yihaah ayaa wafdi nebiga uga yimid sala allahu calayhi wasalam ewaxay ahaayeen lixdan nin rasuulkay usoo galeen sala allahu calayhi wasalam afar iyo toban nin ayaa waxay ahaayeen ashraafuhum dadka ay aadka u qadariyaan bay afar iyo toban ka mida ahaayeen afar iyo tobankana waxaa kasii mid ahaa saddex qof oo taladoodu ay ka go-do oo dadka ay talada ka go-da ah alcaaqib mid la dhihi jiray oo amiir ayaga dhan u ahaa iyo ninka ay talada u celiyaan oo ra'yigiisa maahay wax kale aynan ku fulaynin markay ugu dambayso caaqibkaana magaciisa cabdulmasiix ayaa la dhihi jiray asayid ayaa ka mid ahaa iyo almagaciisana waxaa la dhihi jiray al-abham iyo abuu xaarihata abuu xaarihata bnu calqamata xabri caalimkoodou ahaa isagana kaana xabrahum saddexdaas markayay talada u dambaysa ka gooyeysay masaajidka nebigay soo galeen isagoo nebiga casir iyo xilli uu tukanayey nasaaro kirishtaan ah bay ahaayeen waxay u jeesteen markii salaadooda ay gaareen bari ayay u jeesteen markaas ayaa marka waxaa dhex maray rasuulka sal ll l slam iyo iyaga hadal ayaa dhex maray shubuhaad iyo nimankaana marka waxyaabaha ay xujada ka dhiganayeen waxaa u badnaa waxyaabo qur-aanka dhexdiisana ay ka qabsadaan oo laba macno ama saddex macno ama afar macnoba wax suurtagal ku ah oo laakiin macnaha saxda ah marka la rabo in la ogaado la ogaan karo laakiin iyaga baatilkooda ayay macnaha ay isleeyihiin baatilkiina ayay ayuu taageerayaa ayay qabsanayeen ayay ku dhagaayeen mutashaabihaas ayay raacraacayeen ee waxayna markaa ujeedkooda iyo hadafkooda uu ahaa inay qariraan iyagana caqiidadoodu ayba ahayd nebiyullaahi ciisa inuu ilaah yahay ama inuu ibnullaahi uu yahay wiilkii alle uu yahay siday leeyihiin amase inuu thaalithu thalaatha saddex inuu saddex ku yahay saddex ilaah inuu saddex ku yahay caqaa'idka noocaasay ayay wateen taas bay marka ku doodayeen qur-aanku marka soddonka aayadoodoo hore ee suuradda iyagaa aada loola dooday marka oo niqaash aada u dheer loola galay si loo qanciyo markii u dambeysay ooy qanci waayeenna arrinta waxay ku gebagabowday ibtihaal yacnii in mubaahalo in la galo oo la ishabaaro faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min albayinaati faqul tacaalow nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin haddii marka si kale ay u qanci waayeen oo xujajka ay ku qanci waayeen haweenkiina iyo ilmihiinna iyo nafsadiinna keena annagana waa keenaynaa aan ishabaarna markaa ciddii been sheegayso lacnad alle inay korkooda noqoto taasna marka way ka baaqsadeenoo waa diideen waayo waxay ogaayeen inay baatil ku taagnaayeen waxayna ogolaadeen beddelkeeda inay nebiga iyo la heshiiyaan oo ay jizye ay bixiyaan sanadkiiba inay lacag bixiyaan layskana daayo waxoodaas marka ay wataan sidaas ayaana laga aqbalay oo jizye ayaa markaa lagula heshiiyey ugu dambeyntii taa marka waxaan ka baranaynaa darsiga aan ka baranaynaa waxay tahay qofkii in la qanciyo rabo diinka ilaahay iyo qur-aanku wax wax qanciyo waxa ugu weyn waaye haddii la yidhaaha marka aan doodno aan hadalno xaqi si uu u caddaado qur-aankii baaba taas kafaalo qaadayba oo markaa yacnii dadka in la qanciyo asalay u tahayba innaga diinteenna walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan wajaadilhum bilatii hiya axsan marka maahan sida dadka qaar ay u dhigaan oo islaamku inuu yahay ama islaam ama seef ayaan kuu haystaa amaa wax laysku qanciyo inuunan islaamku lahayn oo xoog un oo iskaga faafo oo aan lagu qancin taasi run ma ahan waa been keliya seefta isagana waa lagu ilaaliyaa ee ciddii markaa yacni dacwadii inay faafto diidan iyana oo iyagiiba marka dadkii in laga saaro jahliga diidan unbaa marka iyaga lagala hortagaa laakiin ciddii in la qanciyo rabto qur-aankan qanaaco ma ka waynayso iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam qeybaha dambe ee suuraddana waxay ka waramayaan ghaswatu uxud iyo wixii dhacay iyo xikamka ku jira iyo waxyaabahaas oo dhan marka qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allaahu allah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahane alxayu huwa isagu alxayu weeyaan allaha nool alqayuumu ee maamulaya oo ilaalinayo wax kasto risqigiisa iyo maamulkiisa iyo siduu doono u gedgedinayo allahaas uole nazala wuu soo daadejiyey alle calayka adiga korkaaga uu kusoo dejiyey nebi moxamedow alkitaaba kitaabkii buu kusoo dejiyey waa qur-aankii bilxaqi bisidqi xaal uu ku dheehan yahay run musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa kii beyna yaday hortiisa ahaaday oo kutubtii ka horeysayna xaal uu u rumaynayo wa anzala allah wuxuu soo dejiyey altowraata towreed iyo walinjiila iyo injiil ayuu soo dejiyey min qablu min qabli lkitaabi aladii nazalahu calayka kitaabkii uu korkaaga kusoo dejiyey ka hor hudan haadiyan xaal ay yihiin towreed iyo injiil kuwii hanuuninayo linnaasi dadka kuwii hanuuninaya xaal ay yihiin wa anzala wuxuu soo dejiyey alleh alfurqaana xaqi iyo baatilkii kala saaristoodii kii xaqa iyo baatilka kala saarayay ayuu alla soo dejiyey ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa kuwa ku kufriyey lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun adag ayay leeyihiin adeyg badan wallaahu alle casiizun weeyaan alle addoommadiisa ka adag duntiqaamin aarsi u saaxiib ahoo acdaa'diisa ka aarsado suuradda marka alla wuxuu ku bilaabay towxiid oo bacda aliflaamiim wuxuu yidhi alle allaahu allah allaha aan alla yacni cibaadadiisa la idinkugu yeerayo allah laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa allah maahani isagaas allaha maahani macbuudka dhabtee la caabudo waa uun isaga keliya meeshaa marka de waxaa ku jirta waxaan aada caabudaysaanu nabiyullaahi ciisa yacnii waxaan mushrikiintu ay caabudayaan asnaama iyo axadkan aada idinka caabudaysiin nasaaradii haddaad tihiin oo nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam ah cibaado ma astaahilaan oo cibaadada xaqa dhabta allah unbaa iska leh isaga unbaa lagu soo koobay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahani isaga unbaa rabbinimada la gooni ah uluuhiyada iyo cibaadadana isagaa la gooni ah sida alimaam abu jacfar itabari halkanba uu ku sheegay alxayu huwa isagu alle alxayu weeyaan allaha nool waaye alqayuumu alqayimu yacni maamulayo bixifdi kulli shayin shay kasta ilaalintiisa ayuu rabbi u taagan yahay subxaanahu watacaala uu maamulayaa wa risqihi iyo shay walbaa risqigiisa wa tadbiirihi maamulkiisa iyo wa tasriifihi fii maa shaa iyo inuu u gedgediyaa wuxuu doono dhexdiisa uu ku gedgediyo ayb marka allahaas weeyaan marka allaha la caabudayo isaga keligii cibaadada markaa yacni u istaahilo labadan magacna marka suura waxaanu kusoo marnay suurat lbaqara waxaan kusoo macnaynay aayatulkursiga dhexdeeda nazala wuxuu soo daadejiyey alla caleyka adiga korkaaga alkitaaba buu kusoo dejiyey kitaabkii kitaabkan marka waa qur-aankii bilxaqi bisidqi xaal uu ku dheehan yahay run isagoo run ku dheehan marka ibnu jariir tafsiirkaasuu doortay bisidqi wuxuuna yidhi ay bisidqi fiima ta fiima khtulifa fiihi fiima ikhtalafa fiihi ahlu tawraati walinjiil waxay ahlu towraat dadkii towreed lagu loo soo dejiyey iyo injiil waxay isku khilaafeen ayuu runta ka sheegaa isaga ahlu towreed waa yahuuddii ahlu injiilna waa nasaaradii waxay isku qabteen oo isku khilaafsan yihiin run buu ka sheegaa wa fii maa khaalafaka fiihi muxaajuuka min nasaara ahli najraan kuwan oo nasaara najraan ah waxay adiga kugula doodayaanna runuu ka sheegaa qur-aankan ayb wasaa'iri ahli shirki calayhim dadka ahlu shirkigaa waxay adiga kugula doodayaan qur-aankan runuu ka sheegaa marka mus yacni nazala caleyka alkitaaba ayuu alla kugu soo daadejiyey korkaaga kitaabkii buu kusoo dejiyey bilxaqi isagoo ku dheehan run waxaasoo dhan buu run ka sheegayaa doodaan adiga iyo nasaara najraan idin dhex taallo runuu ka sheegaa midda ay ayaga iyo yahuud isku haystaanna qur-aankaana run ka sheegayo umamka wathaniyiinta mushrikiinta ahna waxa ay kugu khilaafsan yihiinna run buu ka sheegayaa qur-aanka wixii markaa de isaga kasoo haray oo abaa yacni dadkan ahwaa'dooda ah oo iyaga kuwan kirishtanka iyo yahuuddan wax beddeshay oo aan towreedkiiba aan haysanin hadda aan haysanin waxa ay sheegayaan run ma ahane qur-aanka wuxuu sheegayaa run ah musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa kii u rumaynayo beyna yadayhi hortiisa ahaaday kutubtii ka horreysay ee towraad iyo injiilna waa u rumaynayaa qur-aankan oo wixii ku yaalay ee tawxiid ama yacnii myacni jiray ayuu ayuu ugu rumaynayaa oo wax halkaa jiray oo labadaa kitaab ku yaalay ayaan la oo aan la nasakhin oo kitaabkan lagu sheegayaa jira waa u rumaynayaa marka wa anzala wuxuu alla soo dejiyey altowraata towreed ayuu soo dejiyey iyo walinjiila iyo injiil labadan maxaa gooni loogu sheegayna labadan waxaa gooni loogu xusay iyagaa aaminsanaayey nasaara najraan ayaa iyagu maadaama ay kirishtan ahaayeen injiilna de waa kitaabka ay aaminsanaayeen ee towreedna waa kitaabka axkaamta ay ka qaadan jireen waayo kirish injiilku mawaacid iyo waanooyinuu isaga badan yahay axkaam badan ma laha xagga axkaamta nebiyullaahi ciisa towraad buu ka qaadan jiray waana suuraddana waa ugu tegaynayo inuu towreed ilaahay wayucallimuhu lkitaaba walxikmata wاtowraata walinjiil marka labadan maadaama ay aaminsanaayeen qur-aankana ay diidan yihiin kuwii ayaga ay aaminsanaayeenaa wax loogu sheegaa oo waxaa la leeyahay towraadka iyo towraad iyo injiilna allah soo dejiyey ayagana marka haddii ilaahay towraad iyo injiil soo dejiyey qur-aankiina oo isaga soo dejiyey hadalka ilaahay isma khilaafayo oo waxaa weeyaan walow kaana min cindi gayr اllahi lawajaduu fiihi اkhtilaafa kahiira marka maadaama kulley xag alla ka wada yimaadeen ma dhici karto in yaa la caabudaa inay isku khilaafaan towraad iyo injiil iyo qur-aanka yaa la caabudayaa inay isku khilaafaan suurtagal ma ah waayo allihii la caabudi lahaa xaggooday ka ayay ka wada ayay ka xaggiisay ka yimaadeen ayb ta kale yacni cidda la caabudayana wax isbedelaya ma aha cibaadada qoladii hore sida looga rabaa annagana nalooga rabaa ayb min qablu min qabli اlkitaabi aladii nazalahu calayka kitaabkii uu dushaada kusoo dejiyey ka hor ayuu soo dejiyey towraad iyo injiilna hudan haadiyan xaal ay yihiin kuwa hanuuninaya linaasi iyagoo dadka hanuuninaya marka hudan lafdiga waa kamu waa ka mufrad waayo waa masder masderkana waxaa la laazimaa waxaa loo laazimaa ifraad ayaa loo laazimaa isagana ayb saa darteed baan marka taniye iyo lageli la gelinin hudan xaal ay yihiin kuwii hanuuninayo linnaasi dadka waanzala allah wuxuu soo dejiyey alfurqaana buu soo dejiyey kala bixintiibuu soo dejiyey yacnii kii kala saarayay xaqa iyo baatilka ayuu allah subxaanahu watacaala uu soo dejiyey furqaan waa fuclaan min qowlihim faraqa allahu bayna alxaqi waalbaatil waxa uu kala saarayana laba macnaa laba tafsiir baa ku jirto alfaslu bayna alxaqi waalbaatili fii amri ciisa walaxzaab nabiyullaahi ciise shanigiisa oo laysku khilaafay yahuudina ay leedahay waa waladu zinaa walciyaadu billah nasaarana ay leedahay waa ilaah oo shanigii nabiyullaahi ciisa hosaal ay isugu khilaafeen yacni kan xaqiisa iyo baatilkiisa kala saaraya qur-aanka ayuu alla soo dejiyey subxaanahu watacaala marka alfaslu bayna alxaqi waalbaatili fi fii amri ciisa waana waana maxayna tahay nabiy llaahi ciisa shanigiisa in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayhi wajacalnaahu mahala libani israa'iil waa addoon ilaahay u nicmeeyey rasuul ilaahay ka dhigay xaqiiqdiisu intaas ayb macnaha labaad waxa uu yahay waanzla alfurqaana wuxuu kala bixinayaa alfaslu bayna alxaqi waalbaatili fi laxkaami wa sharaa'ic alislaam axkaamta iyo sharaa'icda islaamka mid kala bixinayo xaqooda iyo baatilkooda ayuu alla soo dejiyey oo qataada iyadana aayadda sidaa u fasiray ina aladiina kuwa markii sidaa wax loo caddeeyay xaq iyo baatil ka gadaa leh dadka gaaloobayo maxay aayatiinkoodu muxuu noqonaa ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku gaaloobay lahum cadaabun cadaab ayay leeyihiin cadaabka oo shadiidun aad u adag waayo markay wax caddaadeen ka gadaalay ilaahay diideen subxaanahu watacaala wallaahu alla casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag duntiqaamin aarsi u saaxiib ahoo acdaa'diisa ka mid ku ka aargoosanaya waayo alle in allaha laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi samaa in allaha alle laa yakfaa ma ka qarsoonaanayo calayhi isaga korkiisa ka qarsoonaan maayo shay-un waxba ka qarsoonaan maayo shayga oo fil ardi ardada dhexdeeda ahaaday walaa fi samaa'i iyo ku shayga oo samada dhexdeeda ahaadayna ka qarsoonaan maayo alle huwa alle alladii allihii weeyaan yusawirukum idin qaabaynayo muuqaalka iyo qaabka idin siinayo fil arxaami riximyaalka iyo ilmogaleennada dhexdooda kan idinku suuraynayo waay kayfa sidii yashaa-u ou doonayo ayaa sawarakum ou idin suurayna sidau doonau idin suuraynayaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahane alcasiizu allihii adoaddoommadiisa ka adkaa alxakiimu falsama alla wuxuu leeyay in allaha alle laa yakfaa ma ka qarsoonaanayo caleyhi isaga korkiisa shay-un ka qarsoonaan maayo shay-un marka waa nakira fii siyaaqi nafyi tacumu marka yacni kuliyaad iyo jusiyaad midna ka qarsoonaan maayaan waxyaabo kuliyaad ah iyo waxyaabo jus-iyaad gaargaar ah xabad xabad ah midna ilaahay kaka qarsoonaan maayaan shayga oo fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday walaa fi samaa'i samada dhexdiisa ahaaday marka dhulkay cirka maxaa gaar loogu soo qaadayaa waayo waxa aan arkaynaa waxna loogu sheegaa waxa aan arkaynana waxaa ugu weyn dhul iyo cir waayo meel allo meel allaale meeshaan tagna dhul dhul waayo meel allaale meeshii aan tagna haddaan kor fiirinana cir ayaa yaallo marka waxaan weyninka badan oo aada mar walba arka dhul iyo cirkan weyn yaan ilaahay ka qarsoonaanaynin oo ixaado iyo koo ayuu ku sameeyeyo rabbi waa koobay subxaanahu watacaala dhulkan iyo cirkanba waa koobay haddii marka dhulkan iyo cirkan weyninka badan ou cilmi ku koobay ee wax ka yar say uga qarsoonaanayaan waayo ilaahay subxaanahu watacaala manaa marka fi lardi walaa fi samaa sidaasaa loogu sheegay wax ilaahay ka qarsoon maba jiraanba inagaa naloogu waxna lagu fahamsiina macnaha marka waxay tahay qad calima maa yuriiduuna wamaa yakiiduuna ilaahay wuxuu ogaaday meeshaa marka maxay macnaha ku jiraa muxuu yahay rabbi wuxuu ogaaday waxa ay doonayaan iyo waxa ay shir qoolayaan wamaa yudaahuuna biqowlihim fii ciisa iyo waxa ay kuayay qowlkooda ay ku shabahayaan ciise ku saabsan markay rabbi ka dhigeen ilaah ka dhigeen moxamed ibnu jacfar ibni zubayr sidaas u macniyey marka calaaqada aayaddan siyaaqa ay la leedahaa waxay tahay ilaahay wax ka qarsoon ma jiraa la yidhi keydka iyo hagarta iyo waxa u qarsoon iyo caqiidada ay haystaan ilaahay waa ogyaho kama qarsoono way macnaa nimankan nasaarada huwa alle alladii allihii weeyaan yusawirukum suurada idin siinaayey idin qaabka iyo muuqaalka kan idin yeelayey oo muuqaalkan marka sida uu yani muuqaalkii dherarkii iyo gaabnidii midabkii madowgii caddaankii maariinkii yaa soo gelaya quruxdii foolxumadii kulli wixii muuqaaloo dhan ilaahay subxaanahu watacaala isagaa idin siiyo xaggee la idinku siinayaa fil arxaami ilmogaleennada ama riximyaalka dhexdooda midka idinku suureynayay waay alle oo ruuxu marka uu ilmogaleenka hooyadii isagoo ku jiraa muuqaalka iyo suurada la siiyaa suuratu lmuminiin mu'minuunna waa ugu tegaynaa insha allahu tacaala oo marka ruuxda lagu afuufo ee yacni ilmihii meeshaa ku jiray uurka ku jiray suuradda la siiyo wiil iyo gabar midka uu noqonayo inuu yacni madow iyo caddaan wuxuu noqonayo yani mid fool xun iyo mid qurxan inta kulli meeshaa isagoo ku jiraa lagu siiyey kayfa sidii yashaau uu doonayaa sawarakum alla uu idiin suureeyey kayfada marka luqada carabiga laba macno bisay ku timaadaa macno waa istifhaam waa midka aadka loo yaqaano macnaha kalena kayfa ay ku timaado waxaa weeyaan macna yacni shardiye inay noqoto kayfada shardiyana waa noqotaa istifhaamiyana waa noqotaa meeshaanna shardiyo waay kayfada istifhaam ma aha hadda halkan kayfada marka oo shardiyada ah waxaa badan iyadu waxba ma jesmiso labada labada ficilee ka dambeeyo iyada sida yacnii xuruufta xuruufu shardiga ama asmaa-u shardiga iyo ay wax u jesmiyaan iyadu waxba uma jesmiso ko walidaalika kayfa yashaa-u ayaa la yidhi waa iska marfuuc waa iska godan tahay waxaa kale la gaar tahay baa la yidhaahdaa labadeeda ficil waxaa sida badan waa isku mid labada ficil kan shardiga iyo kan jawaabtaa waa isku mid oo matalan waxaad leedahay kayfa tasnacu asnacu sidii aada samaysaan samaynaa anigana ee ma jirta marka kayfa tajlisu aquumu suuragal maaha nacam ile labadiiyaa kala duwan tajliisu iyo aquumu halkan marka laakiin inkastoo macnahaas hadda yacni kayfa yashaa-u ficilkii labaad sawara kuman qadarnay siyaaqaa laakiin sidaas u eg nacam mashii'adan iyo waxay ka waramaysaa taswiir waaye marka waa un isla meeshii nacam ayb halkaas marka macnahaas kayfadan iyada marka ku jira luqa ahaan ayb kayfa sidii yashaa-u uu doonayaa sawarakum uu idin suureynayaa alle lab buu ka dhigayaa kow doono kow doono dhadig midkou doono madow kow doono caddaan midkou doono waa gaa mid gaaban buu ka yeelaa midkou doono mid dheer buu ka dhigayaa waxa suwar bani aadamkan ku wada leeyahay oo ay yar tahay qof qof u eg ay yar tahay waxaasoo dhan marka ilaahay baa muuqaaladaa iyo suuradahaas bixiyey laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga ma ahne alcasiizu weeyaan allah addoommadiisa ka adag alxakiimu falsan aayaddan marka siyaaqa sida ay ula yacni ay ugu xiran tahay waxay tahay nasa nimankan nasaara najraan ee doodda ay ku socoto ayaa iyagu waxay qabaan nebiyullaahi ciisa waa ilaahay waa waa ilaah ayay leeyihiin halkanna marka aayaddu waxay tilmaam waxaan la ogsoon yahay oo iyaguba ay qirsan yihiin nebiyullaahi ciisa inuu raxim galay ilmo galeen haween inuu galay oo ka soo baxay oo maryam ayaa dhashay ayagaba taas waa ogol yihiin marka waxaa la leeyahay war axad la suureeyey oo rixim dhexdiis lagu suureeyey iyadoo uu joogo axadkii suureeyey in isaga la caabudo maa gar ah marka marka macnuhu waxay ka dhigan tahay nebiyullaahi ciisa aada caabudeysaan hooyo uurkeeduu galay ilmo galeen mugdigiisuu galay meeshaasaa ilaahay muuqaal iyo suuro ku siiyey axad sidaa loo maamulay macbuud ma noqon karo in la caabudana daw iyo gar ma ah ee sida ay garta tahay waxay tahay kan suurada bixinaya axadka suurada bixiyey oo muuqaalka nebiyullaahi ciisa iyo keyrkiisba u yeelay allahaas waa in la caabudo musawirkaa la caabudayaa maahane musawar mid isaga la suureeyey waaba la maamulaa isaga waxba ma cibaado marka ma istaahilo yani meesha uu qur-aanku marka ka hadlaayo taas waa ayb laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maana alcasiizu alla addoommadiisa ka adag alxakiimu falsan ayb meeshaan meeshaanna marka da qayuumiyada alle iyo aada uga muuqanaysa aayaddii horena cilmi bay sheegtay aayaddaanna waxaa iskula jira iraada rabbi inuu iraado leeyahay iyo musawir inuu yahay oo tadbiir maamul inuu leeyahay taana marka min kamaali qayuumiyatihi w ayb aayadda hore marka kamaalu cilmillaahi bay sheegtay iyo sida uu alla cilmigiisa u dhammaystiran yahay aayadda kalena waxayna tustay oo ayna dul istaajisay taswiirkii sidau doono isagu inuu wax u suureynayo oo yacni hay-aadkii iyo muuqaaladii iyo ah taana waxayna tusay qudre inuu rabbi subxaanahu watacaala uu leeyahay sidaana marka qayuuminimadiisa ku taam aba ayb masalada labaad ee aayadda dambe ay keenaysana tii aan sheegay waayo oo nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam ku saabsanay huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaab huwa alle aladii allihii weeyaan anzala dejiyey calayka adiga korkaaga alkitaaba kitaabka soo dejiyey minhu kitaabkii aayaatun baa ka mida aayado aayaadka oo muxkamaatun la sugay hunna iyagu muxkamaadkaasi ummul kitaabi kitaabka asalkiisii waaye ee iyaga loo soo noqonayey wa ukharu wa aayaatun aayaad ayaa ka mida kitaabkii aayaadka oo ukharu kale aayaadka oo mutashaabihaatun dheehgelayo ama isku eg eg fa ama aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda zayqun iilasho ay ku sugan tahay xaqa laga iisho fayatabicuuna waxay raacayaan maabay raacayaan kii tashaabaha isu ekaaday oo dheeh galay minhu xaal uu kitaabkii ka mid yahay maxayna u raacayaanna ibtiqaa'a alfitnati fitno jerinteeda ama fitno doonisteeda darteed ayay u raacayaan kaas ee muxkamkiibay ka leexanayaan wixii caddaa wixii ishkaalka wixii markaa yacnii dheeha uu ku jiray ama isku eg ekaa macaanidiisu isku eg ekayd ayay dabagelayaan oy raacayaan ibtiqaa'a alfitnati fitna doonis ay doonayaan darteed waibtiqaa'a ta'wiilihi iyo yacnii caaqibadiisa dambe doonis ay doonayaan inay ogaadaan darteed wamaa yaclamu ma ogaanayo ta'wiiluhu ta'wiilkiisu ma oga wamaa yaclamu ma oga ta'wiiluhu mutashaabiha meesha uu ku dambeynaayo oo caaqibadiisu ay ku dambeynayso ila allaahu allah maaha cid kale ma oga waaraasikuuna kuwa ay sugnaatay gomadoodu fil cilmi cilmiga dhexdiisa kuwa ay ku sugnaatay kuwa ku sugnaaday cilmiga dhexdiisa yaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay bihi mutashaabihi baan rumaynay kullun mid kastaa muxkamkii iyo mutashaabihi min cindi rabbinaa rabbigeena agtiisuu ka ahaaday wamaa yadakkaru ma waansamaayo ilaa ulul albaabi unbaa waansamo rabbanaa yaa rabbanaa waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laa tusiq ha iilin quluubanaa quluubteenna ha iilin bacda id hadaytanaa kolkaadna hanuunisay ka gadaale wahab lanaa ilaahu noo hibee min ladunka agtaada nooga hibee raxmatan naxariis inaka adiga anta adigu alwahaabu midka hibeynta badan ayaa tahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw innaka adiga jaamicu nnaasi dadka mid ururinaya ayaa tahay liyowmin fii yowmin maalin dhexdiis dadka mid ku ururinayaa tahay maalinka oo laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ounan ahaanin haddaba fakfir lanaa yowma idin maalintaas ilaahu noo dhaaf waay wacfu cannaa ilaahu maalinkaan nacafi ina ina allaaha alleh laa yukhlifu ma guub yeelaayo oo ma ka baxaayo almiicaada ballamada kama baxo ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan iyadana aayad marka meelo badan laga baaro waay waxay ka warramaysaa aayaddu kitaabka aayaadka qur-aanku muxkam iyo mutashaabih inay u qeybsamaan hadda aayaddan saasay tilmaamaya suuratu huud bilaawgeedana aliflaam raa kitaabun uxkimat aayaatuhu qur-aankii dhammaay waxaa laga dhigay muxkam fii suurati huud fii suurati zumarna alle muxuu yihi allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan kulli mutashaabiha laga dhigay marka halkaas mutashaabih suuratu huudna muxkam aayaddaana muxkamkii mutashaabihi baa la sheegay mid walbaa marka wuxuu leeyahay ictibaar gaara marka kitaabun uxkimat aayaatuhu laleeyahy waa la sugay kulligiis xaq waayaa laga wadaa wax baatila kuma jiraan allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihanna xaqii ayuu iska shabahaa kulligiis maadaama uu xaq yahay xaq xaq buu shabaha halkaana marka muxkam iyo mutashaabih loo kala qaybinayo ayaa waxaa yani meeshaan marka muxkamka iyo mutashaabiha aayaddan yaa mid walbaa marka macnihiisa sida loo jeedo iyo sida marka aayadda siyaaqeeda iyo uu ku yahay yaa marka iyado in la ogaado u baahan marka hore muxkam waaa maxaa le saddex tafsiiraan kasoo qaadanaynaa waa badan yihiin laakiin saddex unbaa u muhiimsan tafsiirka koowaad wuxuu leeyahay muxkam almuxkamaatu min aayi lqur'aan aayadaha qur-aanka kuwooda muxkamaadka waxaa laga wadaa almacmuulu bihina kuwa lagu camal falo wahuna naasikhaatu waa kuwa wax nasakhay marka hadday jiraan aayad wax nasakday iyo mid la nasakhay midda wax nasakhdayaa lagu camalfalaa soo maa middii la nasakhayna ma lagu camalfalaayo midda wax nasakhday waa muxkam midda la nasakhayna marka waxay noqonaysaa ee laga tegaayo in lagu camalfalaynin mutashaabih marka almuxkamaatu min aayi lqur'aani almacmuulu bihina kuwa lagu camalfalo waay wahuna annaasikhaatu aw ilmuhbataatu waa kuwa la sugay min alaxkaami almuhbataatu alaxkaam kuwa axkaamtooda la sugay waalmutashaabihaatuna wuxuu noqona calaa hada tafsiir almatruuku alcamal midka camalkiisii laga tegay bihina ayaga in lagu camal falo wahuna almansuuqaat waa aayaadkii la nasakhay marka aayaddii mansuuqana waa mutashaabih wixii aayaddii muxkam oo lagu camal falayana oo camalkeedu taagan yahayna maxay noqonaya muxkam tafsiirka ibnu cabaas iyo ibnu mascuud iyo daxaaq ibnu musaaxim ayaa laga wariyey iyo keyrkood kan labaad waxa uu yahay almuxkamaatu muxkamaadka waxaa la yidhaha maa laa yaxtamilu min ata'wiili gayra wajhin waaxid waa aayaddii aan ixtimaaleynin suurtagalna aynan ku ahayn in lagu fasiro ilaa hal macno maahani u fiirso muxkamku marka waa shay hal macno bis leh oo aan laba macnoba yeelanaynin hal macno keliyuu leeyahay hal wej unbuu aqbalayaa oo tafsiir ah walmutashaabihuna muxuu noqonayaa maxtamala min ata'wiili awjuhan wixii awjuh badan ixtimaalo aayaddan marka macaani badanaa lagu fasiri karaa sidaan waa muxtamal sidaan waa suuragal sidaan waa suuragal marka muxkamkii muxuu noqday waa wax cad waayo oo isagu hal macno keliya leh mutashaabihiina wax macaani badan yeelan karo awjuh badan yeelo karo marka haddii aan tafsiirkaas qabanno marka mutashaabiha ma lagu camal falayo miya waa lagu camal falayaa min shanihi marka waxay tahay in loo celiyo muxkamka aayaddii marka mutashaabiha muxkam ayaa loo celinaya aayad cad ayaa loo celinaya oo la fahma macnihiisa ama xadiidkii nabigaa loo celinaa sala allahu calayhi wasalam qofkaan marka muraad qofkii muraad sax ah leh sidaasuu yeelayaa xaqiina waa helaa oo mathalan nimankaan nasaara najraan kirishtaankaan najraan ka yimid masalan waxay qabsadeen inaa naxnu nuxyi lmowtaa oo kale inaa qur-aankii waxaa ku jirtay dhaheen inaa iyo ilaahay oo naxnu dhahayo naxnuna waxay yidhaahdeen jamac waayo jamacana saddexaa u yar marka saddex ilaah inay jirto ta naxnudaaba u daliil ah ereygaa marka naxnuna laba macnaba waa ku suurtagal jamacna waa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa keli ahaan almufrad almucadimu nafsahu axadka markuu naftiisa weyneynayo isagoo hal qof ah waa isticmaali karaa naxnuda maadaama hadda inaa naxnudan labadaas macnaba muxtamal ay ku tahay haddii aan u celinno qowluhu tacaala wa ilaahukum ilaahun waaxidun maxaa ka soo baxaya marka ilaahay inuu hal yahay aayaddan marka ixtimaalaadkan ku jiro aayaddaas muxkamkaa wa ilaahukum ilaahun waaxidun markaan u celinno muraadka alle naxnudan inaan laga lahayn jamac oo ilaahya saddexaa jira inaan laga lahayn aayaddan muxkamkaa kutusaysa so uma fahmin iyo allahu laa ilaaha ilaa huwa oo kale mithaal marka kaas isaga haddii muxkamkii loo celiyo macnihii saxda ahaa marka yacni sidaasaa lagu helayaa muxuu marka ilaahay aayaad sidaas usoo dejiyey oo macaani badan ixtimaali karo ninka baatilka ku socdo uu qabsan karo maaribtiisa uu ku gaari karo baatil muxuu u keenay wuxuu u keenay lilibtilaa bal dadkan in la tijaabiyey inay bal yacni qasadkoodu inuu qasad fiican ou noqdo oo ay dhanka fiican u fakeraan oy u shaqeeyaan iyo bal inay qallooc iyo ahwaa'dooda ay dharjiyaan yaa lagu feerinaa marka xigmada ku jirtana taas ayb meeshaas marka iyada tafsiirka moxamed ibnu jacfar ibni zubayr ayaa ku tegey oo sidaasoo kale u sheegay wuxuu yihi muxkamaatun fiihina xujatu rabbi wa cismat اlcibaad wa dafcu اlkhusuumi wاlbaطili laysa lahaa tasriifun walaa taxriifun camaa wadicat calayhi waa wax iska cad oo addoommadu ay qabsadaan oo ay markaa yacni dooda wax gooyo waaye mutashaabihaadkuna wuxuu yihi wauqaru mutashaabihaatun fi sidqi aa runtii lahuna tasriifun wa taxriifun bay leeyihin wa ta'wiilun ibtala allahu fiihina alcibaada kama ibtalaahum fi lxalaali waalxaraami waa kuwa marka dadka lagu imtixaanayo marka macaani kalena iska yeelan karo laakiin aan muraad ahayn macaanidaas laa yusrafna ila albaili walaa yuxarafna can ilxaqi mutashaabiha marka in la nabadgeliyaa la rabaayo dhankii baailka inaan loo jiidin waayo dhanka xaqa un keliya loo loo jiido muxkamkii loo celiyo meeshaa marka ibnulmundir tafsiirkiisa wuxuu kusoo guuriyey ibnulmundir tafsiir uu leeyahay qad cayar ka daabacan tahay can saciid ibni jubayr qaala saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi isagoo mutashaabihaadka ka hadlayo almutashaabihaatu mutashaabihaatku aayaatun fi lqur'aani waa aayaad qur-aankii dhexdiisa ah yatashaabahna cala annaas dadka ayaa ayay iskaga kale iskaga ekaanayaan macaanidooda isu ekaanayso dadka ayay iskaga ekaanaysaa ama ka dheehgelaysaa idaa qara'uuhunna hadday aqriyaan wa min ajli dalika kan dartiis kaagan dartiis ayaa yadilu man dalla oo u dhumayaa qofka dhumaayo fa kullu firqatin yaqra'uuna aayatan min alqur'aan firqo kastoo firaqa qallooco waxay akrinayaan aayad qur-aanka ka mid ah yascumuuna annahaa lahum waxay ku andacoonayaan inay aayaddaas ayaga daliil u tahay fa mimaa tatabicu alxaruuriyatu waxyaabaha ay khawaarijtu raacraacaan oo min altusaale usoo qaato min almutashaabihi ka mid ah qowl llahi ayaa ka mid ilaahay qowlkiisa waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun uma yaqra'uuna macaha waxay la akrinayaan aayaddaas uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun kuwa ilaahay ku kufriyey rabbigood ayay qeyrkii la simayaan faidaa ra'w limaama hadday arkaan ninka imaamka ah yaxkumu bigayri اlxaqi qadiyad inuu ku xukumay xaqa si khilaafsan inuu ku xukumay markay arkaan qaaluu waxay dhahayaan qad kafara waa gaaloobay faman kafara qofkii gaaloobana cadada cadala birabbihi rabbigii ayuu qeyrkiis la simay waman cadala birabbihina faqad ashraka birabbihi fa haadihi ala'imatu mushrikuun a'immadan marka waa mushrikiin gaala ah yani dadkaa marka yacni sidan markay ka hadlayaan waxaa weeyaan saciid ibnu jubayr waqtigiisii fiiri yani dadkii joogay a'imadii joogtay diinka ilaahay wax ku xukumi jireen laakiin ninkan imaamka ah waxaa dhici karta cadaaladda inuu ka taga mararka qaar jowr inuu ku dhaco u falo laakiin waxa la xukumaayo ee yacni yaallo kitaab alle waxba laguma bedelanin meeshan marka wax bedelaad ma taallo kitaabkii alley wax ku xukumaayeen markaasaa mararka qaar waxaa ka dhacaya jowr iyo cadaalad darro iyo xayf ayaa ka dhacaya mar allaale markuu arko isagoo kitaabkii waxaan ahayn qadiyadaas uga xukumay waa ku gaalaysiin jireen ayagoo aayaddan qabsanaya aayadduna marka taxtamilu kufri akbara oo diinta looga baxo iyo kufri asqara labadaba mid walbaana xaalad gaara ayaa kufriga akbarkaana waa xaalad kufriga kalena xaalad kale wa suuratulmaa-idan inshaa allahu tacaala uga hadli doonaa aayadda markaan gaarno laakiin hadda un tusaale mutashaabiha inay ka mid tahay unbaa marka saciid ibnu jubayr uu sheegay taabicigaas marka meesha waxaan ka ogaanaynaa calaamaatu ahlilbidac waxaa ka mida itibaacu lmutashaabihaat nas mutashaabiha unbay daba ordayaan markaasay dhinacii saxda ahay u qaadan maayaane dhinaca kale ay u qaadanayaan dadka markay ku kor akriyaanna waa loo malay karaa baatilkooda in loo jeedo laakiin ba de muraad alley rasuul muraadkooda maahan kaas dadkan agtooda unbaa marka yani macnahaas baatilka uga agtooda kuwaan agtooda muraad ka noqonan laakiin amaa min xaysu sharcu maya macnaha saddexaad hadda laba macnaan sheegnay mutashaabihu waa mansuuqa muxkamkiina waa kuwa marka aan la nasakine lagu camal falayo macnihii labaadna muxkamku waa wixii hal wej keliya leh oo tafsiir mutashaabihuna waa wixii macaani badan ku suurtagal ah laakiin macnaha xaqa ah la rabo in laga raaco sida loo helayana ay tahay in muxkamkii loo celiyo macnaha saddexaadii ugu dambeeya wuxuu yahay almuxkamu maa carafa alculamaau ta'wiilahu muxkam waxaa la yidhaha wixii ay culummadu tafsiirkiisa ay yaqaanaan ta'wiilkiisa wa fahimuu macnaahu macnihiisana ay fahmeen iyo wa tafsiirahu waalmutashaabihuna muxuu noqonayaa maa lam yakun liaxadin ilaa cilmihi sabiilun wax qofna jid ounan ugu lahayn inuu ku ogaago yani mutashaabihi marka waa waxaan dadba ogaa karin mima sta'hara allahu bicilmihi duuna khalqihi waa wax ilaahay cilmigiisu isaga keliya ou yani gaar gaar uu ogyahay cid kalena un aynan ogeyn ounana ogeysiinin wadalika wuxuu yihi naxwu lkhabari can waqti makraji ciisa ciisa bni maryam waqtiga uu nabiy llahi ciisa soo baxayo kale wa waqti طuluuci shamsi min maqribihaa qoraxda waqtigay kasoo baxayso meeshay u dhacdo wa qiyaami saacati saacadda waqtigay dhacayso wa fanaa-i dunyaa adduunyada waqtigay dhammaanayso waxaa dhan ilaahay baa la gooni noqday marka ta'wiil marka meeshaa marka mutashaabihi marka muxuu noqday waa wax cilmigiisu alle keliya la gooni yahay cidna aan la ogeysiinin sida qiya waqtiga qiyaamaha uu dhacayo adduunyada waqtigay dhammaanaysa iyo waxyaabaha lamidka wa kaana qowmun min alyahuud dad marka yahuudda ka mid ah waxay ahaayeen waxay ahaan jireen damicuu waxay damceen macrifata fanaa'i dunyaa adduunyada dhammaadkeeda inay ogaadaan min alxuruufi almuqaacati fi lqur'aan inay ka ogaadaan xuruuftan aliflaamiim iyo xaamiim iyo yani inay ka ogaadaan ayay damceen wa hadihi alxuruufu mutashaabihaatun xuruuftanna waa mutashaabihaat fi lalfaadi oo alfaadda dhexdiisa ah wa muwaafaqaatu xuruufi xisaabi ljumal waxaa kaley xuruuftaanu leedahay waafaqitaan jumlooyinka wax lagu xisaabto alifta hamzadoo kale laamkaoo kale miimkaoo kale tiray ka taagan tahay sidaasna marka way waafaqi kartaa yahuuddii marka intay wixii isku fiirfiiriyeen bay adduunyadu intaasay jire inay kasoo saaraan ay rabaan markaasaa waxaa la leeyahy war maya waxaa muta cilmigaa ilaahay keliya unbaa oge aliflaamiim iyo in laga ogaadana ilaahay uguma talageline yacni taa marka ilaahay u daayo way mutashaabihii marka wuxuu noqonayaa cilmi shay ogaalkiisu ilaahay la gooni noqday muxkamkiina wixii dadku ay ogaan karaan ibnu jariir marka qowlkan uu doortay waana qowlka jaabir bn cabdillaahi bni ri'aab iyo yani uu ku tegay wey ay ku tageen ayb meeshaan marka waxaan ka ogaanay muxkam iyo mutashaabih waxay kala yihiin aayaddana ogow waa gogol dhig iyo gogol xaar waaye sababta lagugu kala caddaynayo waxay tahay nimankan ayaa mutashaabihaadka qabsaday nasaaradan najraan qofku markuu muqdil yahayna wuxuu qabsadaa wax macnihiisu macaani badan ku suurtagal ah ayuu isaga hawadiisa macnihii waafaqayuu ka qaataa macnihii saxda ahaana waa ka tagaa wixii waadixa ee caddaana wuu ka waa ka tagaa taasaa marka waxaa nala leeyahay war dadka idinla doodayo ogaada waxyaabaha ay idiin xujaysanayaan mutashaabihaadka ka mida walidaalika cumar radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray dadka yacnii hadday idiin xujaystaan waana u badnaayeen de dadkii khawaarijta iyo kuwii qadariyada iyo wixii dhunsanaa badanaa waxay isticmaalayaan marka aayad qur-aanay soo qabsanayaan macnahay rabaanay u fasiranayaan marka wuxuu dhihi jiray haddaad aragtaan marka iyagoo mutashaabihaadka iyo idiin qabsanayaan ama qur-aankii idiin qabsanayaan faxaajuuhum bisunan xadiidta nebiga ku xujeeyey u qabsana fa ina asxaaba alxadiidi aclamu bikitaab illahi dadka xadiidka nebiga yaqaanaa ilaahay kitaabkiisa ku ogaal badan waayo qur-aanka nebigaa lagu soo dejiyey isagaa ku dhaqmay ku camal falay ficil ahaan qowl ahaan ugu hadlay sida alfaadiisaba isaga looga soo gaaray macaanidiisana waa in loo daba taagnaada marka ninaan axaadiidta nebigaba aqoonin fiirinaynin qur-aankii hadduu fasiro meel qaldan u geynaa sidaa darteedu marka wuxuu yihi xaajuuhum bisunan faina alqur'aana xamaalu wujuuhin qur-aanku aayadihiisa wejiyaal badanay ixtimaalayaan qaarkood marka nin baa meesha marka yacnii hawadiisa waafaqsan unbuu ka qabsana ayb marka alla wuxuu yihi huwa alle aladii allihii weeyaan anzala dejiyey caleyka adiga korkaaga kusoo dejiyey alkitaaba kitaabka kusoo dejiyey minhu kitaabkii aayaatun baa ka mida aayado aayadaha oo muxkamaatun la sugay muxkamaad ah muxkamkii marka waa maxay waa wixii hal macno keliya leh hunna aayaadkaa muxkamaadka ah umulkitaabi kitaabka asalkiisa waayo ay aslulkitaabi kitaabka asalkiisa waayo aladii fiihi cimaad ddiin diinka kuu ku taagan aayaadka uu ku taagan yahay waay waalfaraa'idu faraa-ishii iyo waalxuduudu yacni fiihi cimaadu ddiini waalfaraa'idu iyo waalxuduudu ayaa ah caqaa'idkii iyo faraa-ishii iyo xuduuddii iyo wasaa'iru maa bilkhalqi ilayhi alxaaja iyo waxa ay dadku baahida u qabaanoo fii amri diinihim ku saabsan wamaa kullifuu min alfaraa'idi waalxuduud iyo wixii lagu kallifay dadka oo faraa'id iyo waajibaad ah kuwaan marka muxkamaadkay ku dhex jiraan wa ukaru wa ukharudan marka waxaad usoo qadaraysaa mawsuuf ukharudana sifay noqonee wa aayaatun baa wa minhu aayaatun kitaabkii lagugu soo dejiyey aayaad baa ka mida aayaadka oo ukharu kale ukharu waa jamcu ukhraa ukharu oo kale kuwa oo mutashaabihaatun isku eg eg oo macaani badan ixtimaalayo laakiin macnaha saxdaa marka loo celiyo aayadda muxkamka ah ama xadiidka nebiga waa la ogaana dadkii marka laba qaybood waayo qeybnaa de qasadkoodaa fiican aayaadkii mutashaabihaadkii muxkamkii bay u celinayaan macnihii saxda ahaa bay ka helayaan fa kuwana waa iyagu hawadooday raacayaan fa ama aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda zayqun uu ku sugan yahay qallooca ay maylun can ilhudaa hanuunka ka qallooco fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii isu ekaaday ama ka dheehgalay ay maa tashaabahat alfaaduhu waxay alfaadoodu isku ekaatay wa tasarafat macaaniyihi macaanidoodu ay kala duduwanaatay biwujuuhi ta'wiilaati ay ku kala duduwanaatay liyuxaqiquu say ay uga dhabeeyaan bidicaa'ihim sheegashadooda alabaadiila ay sheeganayaanoo min ata'wiilaati ah fi dalika kaagaas dhexdiisa ma hum calayhi min aldalaalati wazayqi can maxajati اlxaqi ayb talbiisan minhum bidalika calaa man dacufat macrifatuhu biwujuuhi ta'wiili dalika yacnii dadka caamaday marka uga dadka aan qur-aanka iyo aayaadkan wujuuhdooda iyo macaanidooda aan garan karin ayay waxay u dheeh gelinayaane ka talbiis gelinayaan kuwaasay talbiis gelinayaan markaasay marka iyagoo hawadooda raacayo ayay waxay ka qabsanayaan marka macnihii hawadooda waafaqayo walow kaana kii aan la rabinba ha ahaado markaasay caamadii daliil uga dhiganayaan markaasa waxaa laleeyahay ninkan aayaduu keenay xadiidu akhriyey ayaa la dhahayaa ilaa iyagu ma yaqaanaan caamadeena sidaasaa alimaam abu jacfar itabari uu tilmaamay fayatabicuuna waxay raacayaan maabay raacayaan tashaabaha isu ekaaday minhu xaal uu kitaabka ka mid yahay kaa mutashaabiha ah maxayna sidaa u raacayaan ibtiqaa'a alfitnati fitna doonisteeda darteed ibtiqaaء الshirki waa la yihi waa macno macnaha labaadna ibtiqaaء اlfitnati ay iraadat الshubuhaat shubuhaad ay markaa doonayaan ayb iyo walabsi iyo wax inay isku qasqasaan ayay rabaan kanaana xoog badan macnahan marka waayo sababtay mutashaabiha u raacayaan inay wax isku qasaan ayay rabaan marka waxaa baxhi kale uu yahay dadka sidaan iyo wabtiqaaءa ta'wiilihi yacni ta'wiilkiisii shayga mutashaabiha ta'wiilkiisa doonis ay doonayaan darteed ayay hawadooda ayay u raacayaan waxaa isu ekaaday marka ta'wiil wuxuu noqonaa waibtiqaa'a ta'wiilihi shaygan meesha uu ku dambey doono ayay marka waxay ka raadinayaan mutashaabihi dhexdiisa macnihii dambe oo marka qiya waqt waqta qiyaami saacati iyo waqta duluuci shamsi min maqribihaa iyo ayay waxay ka dhex raadinayaan mutashaabihi dhexdiisa ayb marka baxhi kale wuxuu yahay man hum lmacniyuuna bihadihi laaya kuwan yaa waayo faama aladiina fii quluubihim zayqun ta la sheegayo saddex macnaa lagu sheegay oo aan isdiideynin macnaha koowaad nasaara najraan kuwan laftoodaa laga wadaa nebiga u yimid oo nimankaa marka waxay rabaan ibtiqaa'a alfitna ayay usoo qabsanayaan mutashaabihaadka macnaha labaadna yahuudi baa loo jeedaa cilmulgeyb ayay xuruufahan muqadaca ka raadinayaan iyaguna marka waxaa weeyaan waa lagu macneeyey macnaha saddexaadna kullu mubtadicin fii diinihi mid kastoo diinkiisa dhexdiisa bidco kula imaado bidcadaas oo khilaafsan wuxuu ilaahay nabiyullaahi moxamed uu la soo saaray sal l slam ta'wiil uu ta'wiilsanayo darteed oo qur-aanka aayadihiisana uu ta'wiilsanayo darteedna u raacraacayo mutashaabiha kuwaasaa loo jeedaa xadiidka marka bukhaariga ku jirana waatuu ahaa faidaa ra-ayta aladiina yatabicuuna maa tashaabaha faulaaئika aladiina sama allahu faxdaruuhum haddaad aragtaan dadka raacraacayo mutashaabiha oo wixii muxkamkee caddaayaba aan rabin ee waxa marka aayaadka mutashaabiha raacraacaya haddaad aragtaan kuwaas waa kuwa ilaahay idiin magacaabaye iska ilaaliya buu yihi nabiga sal ll slam markaad imaamu lbukhaari iyo siduu ku tegeyna ee aaya xadiidkaas iyo wuxuu ku keenay marka dadka caqiidada ka qalloocan khawaarijta iyo waxa la midkan ayb iyo qadariyada iyo dadkan iyo jahmiyada iyo dhammaantood aayaad bay markaa ay soo qabsanayaan muraadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu usoo dejiyeyna iyagu markaa waa khilaafsan yihiin hawadoodayna marka ka fasiranayaan aayaadkii muxkamka ahaa ee waadixa ahaa ee caddaana way ka tegayaan meeshaas marka waxaa hadal aada la yaab le u keenay abu abu xayaan alandalusi raximah llah wuxuu yihi abu xayaan fii tafsiirihi wa arbaabu lmadaahibi dadka yacnii nixalka iyo caqaa'idka kala duwan u saaxiibka ah muqta yacni mukhtalifuuna fi lmuxkami walmutashaabih muxkamka iyo mutashaabiha waa isku khilaafsan yihin maxaa muxkama maxaa mutashaabiha famaa waafaqa almadhaba dadkaa marka caqaa'idka ka dhumay wixii iyaga marka madhabkooda waafaqo fa huwa cindahum muxkamun wixii madhabtooda waafaqdo waa muxkam wamaa khaalafa wixii madhabkooda khilaafana fahuwa mutashaabihun waayey dhahayaan halaga ordamo markaad yacni tiraa ilaahay tilmaantiisa saasaa ka mida ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa sifaad buu alla leeyahay laayiq u ha u qalmo makhluuqiisa ma shabaho markaad nusuustii ku hadasho wuxuu ku leeyahay waxaan aada daldalayso nusuusa waa wada mutashaabih isagii marka uu rabo marka wax macno qalloocan inuu la imaado ama waxa uu markaas rabo oo madhabkiisa uu ku suganayana in mutashaabih la dhaho ma ogola bal waa muxkam maalan ashaaciradoo kale sifaatulmacaani markay ka hadlaayaan waxay leeyihiin waa muxkam wixii kasoo haro toddobadaas sifana mutashaabih waayay leeyihiin muctasiladii baa la doodayso waxay leeyihiin war toddobadan laftoodaba waa mutashaabih waxa dhanba mutashaabih ka dhiga ayay dhahayaan iyagii marka kuwaa marka iyaguna muctasiladiina wixii sifaad ku yimaado dhan agtooda mutashaabih uu ka yahay asmaada ilaahay mutashaabih ayaga ma ka dhigayaan wahaakada qolo walbaa marka waxay iyadu madhab ka dhiganaysana oo ay caqiido ka dhiganaysana waa umuxkam wixii iyaga kasoo horjeedee lagula doodi karana mutashaabih waayo ugaba uga fakanayaan hadalkiisaan oo kale abulmudafar asamcaani ayaa yidhi khabarulwaaxidka marka laga hadlaayo khabarulwaaxidka caqiido ma lagu dhisi karaa mase laguma dhisi karo waxay leeyihiin marka qolo walba wixii iyada u dan ah markay rabto inay daliil u keensato oo caqiido ah khabarulwaaxid ay daliishanayn wixii iyada marka yacni khilaafsan markii loo keeno xadiid nebi loo soo deliishana a aaxaad waayay leeyihin aaxaad caqiido looma deliishado ayaga caqiidadoodana markaad baarto adilo waxa u ah khabarulwaaxid iyo aaxaad waay marka wixii hadday hawo ku dhisan yihiin meel toosan ma yeelanayaan macnahaas marka iyadana marka waa qolada marka loo loo jeedo kuwaas waay saddexdaas macnaa ku jirto waa saddex macnoon iskhilaafaynin kulligoodna waa macniyiin wamaa yaclamu ma ogaado ta'wiilahu yacni wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu mutashaabiha meesha uu ku dambeynaayo aakhirkiisa haddii marka macnihii dambe dabari rajaxay aan ku wadno mutashaabiha muxuu ahaa waxa cilmulgeybkao ilaahay uu la goonida noqday ogaalkiisa wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu meesha uu ku dambeynaya kaas lianna ta'wiil macnaheedu waxaa saddex macno uu leeyahay ta'wiilku macna ta'wiil waxaa laga wadaa bimacna tafsiir alqowlu fi ta'wiili hadihi اlaayati marka lala ey fi tafsiiri hadihi اlaaya macnaha labaad waa ta'wiil uu leeyahay waaa waxaa laga wadaa bimacnaa maa ya-uulu ilayhi shaygan wuxuu ku dambeynayo haddii maalan lagu sheego aakhiro jannadii iyo naartii qofkii waxaa sameeya naartuu gelayaa qiyaamahu saasuu u dhacayaa marka la yidhaah ta'wiilkiisu goormau imaanaa markay dhacaan waqtiga ou dhaco hal yanduruuna ilaa anhal yanduruuna ilaa ta'wiilahu yowma ya'tii ta'wiiluhu yaquulu ladiina nasuuhu min qabl tawiilku marka muxuu noqday maa ya-uulu ilayhi lamru arrinku wuxuu ku dambeynaya haddii amar uu yahayna oo shay lagu amrana ta'wiilkiisu waa maxay markaad samayso amarkaas caaisha waxay tihi fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu markii nebiga uu kusoo degay ay kusoo degtay salaad walbaa markuu rukuucayo markuu sujuudayo subxaanaka allahuma rabbanaa wabixamdika allahuma kfir lii ayuu dhahayay yata'walu lqur'aan ay tihi qur-aanka ayuu tawiilsanaa maxaa laga wadaa amarkiibuu dabaqaa ta'wiilu lmri waa marka lala imaado ta'wiilu lkhabarna waa markuu yimaado sheekadii wixii adiga laguu sheegay markay timaado oo sidii lagugu sheegay aada u aragta jaa ta'wiiluhu baa la dhahaa macnaha saddexaadna muta-akhiriinta iska lahoo muta-akhiriinta ayagu ta'wiil waxay u yaqaanaan usuululfiqigana caan ku ah sarfu lafdi can macnaahu daahiri lafdiga in laga leexiyo macnaha daahirka ah ee dihniga usoo degdegaayo biqariinatin ow bidaliilin ama daliil looga loo yeelo isagaasaa marka saddex qeybood u kala baxayo qeybna waxay tahay ta'wiilku isagaa saddex u qeybsamo mid waxaa weeyaan la erey lafdigan daahirkiisaa laga tegay macno kale oo uunan daahir ku ahayn baa la qaatay laakiin daliil saxiix ah loo ayaa loo aaday darteed marka daliil saxiixa dartii haddii ta'wiilka loo aado waxaa la yidhaha ta'wiilun saxiix haddii qofku uu isleeyahay daliilaad haysataa ta'wiilkan u haysataa oo naskan daahirkiisa waxaad uga baxday daliil laakiin fil xaqiiqa daliil ounan ahayn wuxuu haysto kaa marka isagana maxaa la yidhaahdaa ta'wiil faasida w wax daliil aba haddii meesha aan la hayninna laci baa la yidhaha kaas iyo iska dheeldheel wayn lacibka marka shiicadaa isaga badan waxay ku leeyihiin in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara ay caaishaa laga wadaayay kuleeyihin baqara see caaisha loogu ay ugu macnaysmi kartaa kaasoo kale wax daliila aan loo haynin waa iska lacib wixii marka qofka uu isleeyahay daliil armaad inuu u haysto ay la tahay laakiin daliilkiisu jaban yahayna waa faasid wixii daliil xoog le loo hayana muxuu noqonayaa ta'wiil saxiixa alimaamu shaafici isaga marka wuxuu yidhaahdaa xadiidka ama aayadda daahirkeeda waxaa looga baxaa nas kale aaya aayad kale ama xadiid kale ama ijmaac ama ijmaac baa jiro ijmaacaas wuxuu noqon karaa ijmaacu lcuqalaa caqliga wax kaleba maba keenaayo amase wuxuu noqon karaa ijmaac oo sharci ahoo culimadii muslimiinta waxay ku ijmaaceen qariino xoog badan waay naska daahirka inta looga baxo ta'wiil waa loo aadi karaa wixii laakiin inta aan ahayn oo qofka isaga uu ismoodsiinayo inuu yahay daliil laakiin aan ahayn waa ta'wiil faasida intaas marka ta'wiilkan aan uga baxaynaa marka wamaa yaclamu ta'wiilahu marka la leeyahay calaa qowli abari ta'wiilku marka macnaha labaad waay shaygan caaqibada uu ku dambeynaayo qiyaamo ayaa naloo sheegay saacaddii aa nalooga sheekeeyey yani saacaddan waqtiga ay imaanayso oo ta'wiilkeedu imaanayo yaa og allah unbaa og subxaanahu watacaala wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu mutashaabiha ciribta uu ku dambeynaayo ciribtiisa dambe ma oga ila allahu allah unbaa og waalraasikhuuna kuwa ay sugnaatay gomadahoodu ay sugnaatay fil cilmi cilmiga dhexdiisa ay ku sugnaatay ay ku sugnaatay yaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa bihi waan rumaynay meeshaan iyadana baxdi waxaa ku jira waawdan waalraasikhuuna waawdeedu waawul isti'naaf miya mase waawul caaifa wey waawdii wax lagu cadfaayey miya mase waawul isti'naaf wey laba tafsiir oo waxaa weeyaan a'imada salafka kasoo arooray waxayna u badan yihiin culimada waawdaanu inay tahay waawul isti'naaf isti'naafkana waxaa rajaxayo dalaalat listiqraa' fi lqur'aan qur-aanka mar haddii ilaahay shay uu anfiyo oo intuu dadka ka anfiyo isaga isu sugo shaygaa cid kaloo la og male waay macnaheedu oo maalan qur-aanka waxaa lagu arkay oo ku jirto laa yujallihaa liwaqtihaa ilaa hu saacadda waqtigeeda ilaahay u faydi maayo isaga ma cid kale ma oga isaga maahani yani markaa taa maxay ku cid la wadaagtaa male waay macnaheedu qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah cid la og male waay intana muxuu yidhi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah marka waawda haddii isti'naaf laga dhigo macnaheedu marka waxay noqonaya macnahaas ayaa la raaca aayadahaas kale oo kale macnaa shaygan cirib dambeedkiisa wax ilaahay la wadaago ogaalkeeda ma jiraan waayo macnuhu istiqraa' marka kitaabka marka lagu sameeyo aayaadkiisu siday ku socdaan waxaa ka muuqanaya marka waawda inay isti'naafiye tahay ayb sidaasaana jumhuur lculamaa ay ku tageenoo cumar bnu khadaabaa ka mid ah dadka saa ku tegey ibnu cabaas baa ka mid a riwaayo laga wariyey caaisha curwat bnu zubayr cumar bnu cabdilcasiis saxaabada waxaaba ka mid a ibnu mascuud iyo ubay bnu kacab iyo qurdubi baa iyaga isagana kasoo raray ibnu jariirna imaamu maalig uu kasoo raray waana madhabu lkisaa-i iyo akfash iyo faraa iyo abu cubeyd luqawiyiinta ayaga ayb ee qowlka kale wuxuu leeya waawda waxaa laga dhigayaa caadifa wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waraasikuuna waa ku cadfan tahay ayay leeyihiin marka macnuhu muxuu isku noqonayaa cirib dambeedka mutashaabihaadka cid kale ma oga allah maahane iyo kuwa cilmiga ku raasikhay kuwaasna waa og yihiin waay macnaha ayb marka waalqowlu biana alwaawa waawda in marka caadifo ay tahayna ibnu cabaas marwiyun can ibni cabaasaa laga wariyey mujaahid iyo rabiic bnu anas iyo maxamed bnu jacfar ibni zubayr iyo alqaasim ibnu moxamed iyo keyrkoodna sidaasay ku tageen ayb qolada marka iyagu ku dheeraa yacni sidan u gargaartayna waxaa ka mid a ibnu fuurak waxayna xujaysteen waawul caadifaha ay u xujaysteen allah subxaanahu watacaala kuwaan cilmiga ku raasikhay waa ammaanay fa kayfa marka waxay yidhaahdeen sidee alla ugu ammaanayaa cilmi wahum juhaalun in la yidhaha waxna ma oga oo ma oga ta'wiilka mutashaabihaadka ma oga waa jahli haddana cilmina in lagu ammaano say isu isu qabanee bay dheheen qurdubi baana sheekhiisa abulcabaas kasoo raray saaxibulmufhim alimaamu shanqiidi wuxuu yihi marka arrintaas oo ka jawaabayo yujaabu can kalaami shaykhi lqurdubiy almadkuur waxaa looga jawaabayaa buu yihi biana rusuukhahum fi lcilmi inay cilmiga ku raasikheen ayaa huwa asababu aladii jacalahum yantahuuna xaysu intahaa cilmuhum yani ammaantii meesha weli waa taallaayo inay cilmi badan yihiina waxay tusisay oy fahamsiisay meeshii cilmigooda gaaro inay joogaan oo aynan ka gudbin waayo ninkii cilmi lahaa cabsada soo maaha yani haddaad dadka u fiirsato haddaad aragto qof yacni masaa-isha jawaabteeda iyo ka cabsanayo qof cilmi lah waana marka rusuuquhum fi lcilmi ammaanta meesha ku jirtaa waxay tahay baa wuxuu gaarsiiyey waxaynan aqoonin inay dhahaan allah yaqaan bis jawaabtu waa taas marka taxqiiquna marka fi hada lmaqaam wuxuu yahay qolada dhahayo waagu waa caadifa kuwa dhahayo ta'wiilku marka waxay ka dhigeen waa qowl saddexaad waa ufiirso waawga waxaan dhahna waa istinaaf caadifo waa dhahnay qole ayaga jamcinaysaa jirta waxay ku jamcinayaanoo waxay leeyihiin kuwa yidhi waawgu waa waawulcaadifa macnaha ta'wiilkay waxay u jeedaan altafsiir haddii macna ta'wiil laga wado qur-aanka in la fahmo oo la garto macaanidiisa waraasikuuna fi lcilmi waa lagu cadfi karaa marka allah ilaahayna waa ogyahay dadka uu ogeysiiyey oo culummadana waa yaqaanaan qur-aanka tafsiirkiisa kamaa qaala nabiyu sal l slam siduu nebiguba yidhi allaahuma callimhu ta'wiil ibnu cabaas usaa ka ka yidhi ilaahu tafsiirka bar qolada tiri waawgu waa istinaafiyana ta'wiilkiibay waxay ku macneeyeen xaqiiqata maa ya-uulu ilayhi اlmru wadalika laa yaclamuhu ila اllah marka waawga marka caadifo laga dhigana waa haddii ta'wiilka tafsiir lagu fasiro istinaafiyana marka laga dhigana waa haddii ta'wiilka lagu fasiro maa ya-uulu ilayhi اlmru alimaamu shanqiidi wuxuu yihi daa-ulbayaanka tafsiilu jayidun waa tafsiil fiican laakiin ishkaal uu leeyahayo min atafsiiri baaba waxaa ka mid a tafsiir ilaahay keliya uu yaqaano cid kale aynan aqoonin cabdullaahi binu cabaas markuu tafsiirka ka sheekeynayay wuxuu yidhi tafsiirka waxaa ka mid a tafsiirun laa yaclamuhu ila allah iyadoo alle keliya og yahay haddii haddana tafsiir lagu sheegay xataa ta'wiilka haddii tafsiir lagu fasiro waawdu istinaafiye waa waa laga dhigi karaa meeshaa marka tafsiirkeeda warar dhaadheeraa ku jira intaasaan uga gaabsanaynaa waawdan marka yacni maxay tahay marka la dhahayo waxaanan ku wadaynaa sida loo badan yahay oo ah inay waawdu tahay waawul istinaaf waalraasikuuna kuwa yacni sugnaaday fi lcilmi cilmiga dhexdiisa kuwa ku sugnaaday yaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay bihi mutashaabihi waan rumaynay bis waan rumaynay ilaahay xaggiisa inuu ka yimid kul oo yacni kullun mid kastaa oo muxkamkii iyo mutashaabihi waaye min cindi rabbinaa rabbigeena agtiisuu ka ahaaday wamaa yadakaru uma waansamaayo ilaa ulul albaabi kuwa cuquusha u saaxiibka ah unbaa waansamo yaquuluuna marka maxaa laga dhigaa marka iyadana halkan marka jumladan waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaada sidee icraabteedu ay noqonaysaa qaar baa marka waxay leeyihin yaquuluunada jumla khabariya unbaa laga dhigayaayo waraasikuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa haddii laakiin waawda laga dhigo waawul waawul istinaaf marka laga dhigo dhib ma laha laakiin waawda marka caadifo laga icraabo wamaa yaclamu taawiilahu ila allahu iyo waraasikuuna og marka la yidhaha fi lcilmi cilmiga kuwa ku sugnaaday yaquuluuna maxaa la icraabaa markaas meeshaa marka qaar waxay leeyihin yaquuluuna waa la xaaleynaa xaalaa la icraaba xaaladaasna saddex ishkaalaa kusoo arooreyso midaa ugu daran marka nacam kuwa kale jawaab iyo waa loo heli karaa kan ugu daran wuxuu yahay haddii xaalo laga dhigo xaalada waxaa weeyaan qaydun licaamilihaa wasfun lisaaxibihaa hadda xaaladan caamilkeeda ah yaquuluunada haddii waawda caaطifo laga dhigo ogow caamilkeeda wamaa yaclamu yaclamuda waay macnaha kasoo baxaya marka maxay noqonaysaana ee marka ay dhahayaan aamanaa bihi ayay og yihiin bis marka aynan dhehaynin aamanaana waxba ma ogaa kasoo baxaysa saasna maahan yani ile xaaladan marka iyadu waxay qeyd ku sameynaysaa soo maaha ee caamilkeeda caamilkiina waa wama yaclamudii waay marka yaqu waraasikuuna fi lcilmina waa og yihiin go- yaquuluuna xaal ay dhahayaanay og yihiin mafhuumku marka muxuu noqonaa markay aamanaa dhahayaanay og yihiin marka kalena ma ogaa kasoo baxayso waana ishkaal aad u adag ka bixitaankiisuna uu dhib badan yahay sida fiican marka waxay tahay yaquuluuna waa cadfun bilaa caaif cadfun bilaa caaif xarafkii cadafaa la gooyey waa loo soo qadaraa marka macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu ta'wiilkiisu mutashaabiha ta'wiilkiisu ila allahu unbaa og iyo waraasikuuna ayaa og kuwa ku sugnaaday fi lcilmi cilmiga ku sugnaaday dhexdiisa yaquuluuna wayaquuluuna waxay dhahayaanna wayaquuluuna waaw baa lasoo qadaraa qur-aankuna waa ibnu maaligna marka waa baneeyey arrintaas xarafka cadafka in la xadfi karo waana waxaa la yidhaha cadfun bilaa caaif mararka qaarkood qur-aankana waa kusoo aroortay hal ataaka xadiidu lgaashiya wujuuhun yowmaydin khaashica caamilatu naasiba ilaa markaad sii wado maxaa yani waxaad arkay haddana wujuuhun yowmaidin naacima lisacyihaa raadiya marka tan ay wa wujuuhun yowmaidin naacimatu ta horey ku cadfan tahay waana la gooyey waawdi waa laga jaray marka adilo fara badan oo qur-aanka looga keeni karaa jiro marka haddii waawda waraasikuuna caaطifo laga dhiga yaquuluuna waxaa la icraabayaa macduuf calaa maa qablahaa waaw baana lasoo qadaraa caaطifa haddii istinaaf laga dhigana dee yaquuluuna jumla khabariya iska noqonaya waraasikuuna fi lcilmina yaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa waan rumayna bihi mutashaabihi baan rumayna kullun mid kastaa muxkam iyo mutashaabih min cindi rabbinaa rabbigeena agtiisuu ka ahaaday wamaa yadakaru ma waansamaayo ilaa ulul albaabi unbaa waansamo rabbanaa yaa rabbanaa waxay dhahayaan rabbigeenow laa tuziq ha iilin quluubanaa quluubteenna ha iilin can ilxaqi ha ka iilin can hudaaka hanuunkaaga ilaahu ha ka qalloocinin quluubteenna bacda id hadaytanaa kolkaadna hanuunisay ka gadaale xaqii markaadna tustay oodna hanuunisay ka gadaale ilaahu quluubteenna ha qalloocinin wahadaa yani shanu lmu'min waa mu'minka shanigiisa waaye cabsanaayo oo yacni ilaahay subxaanahu wataaa yacni ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku tacalluqo oo uu markaa khaatimo wanaagsan ilaahay weydiisto qalbigan gedgadoonka badanna inuu ilaahay sugo hanuunka ku sugo inuu ilaahay weydiisto dadkaa raasikiinta cilmiga ku noqdayna waa kuwaa ilaahay bay su-aalanayaan innagana nebigaaba noo jideeyey sala allahu calayhi wasalam oo nebiga wuxuu aad u badi jiray allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik waxaa sidoo kale uu tilmaamay waxyaabaha lagu ducaystaa inay ka mid tahay allahuma inii as'aluka athabaata fi lamri ilaahu diinka inaan ku sugnaadaan ku su-aalana oon ku weydiisanayaa waayo inama alacmaalu bilkhawaatiim xadiidka saasuu ahaa acmaashu waxaa laga fiiriyaa waxay ku dambeyso nin walbaa meeshuu ku dambeeyo waaye maadaama aadan ogeyn meelaad ku dambeyso meelaad ku dambeyn doonto aanan ogeyn mar walba waxaana laga rabaa cabsi inay nagu hayso dadkii hore shanu lkhawaatiim aaday uga cabsan jireen khaatimada iyo waxa lagu dambeynayo aaday uga cabsan jireen xadiidkii ibnu mascuud radia allahu canhu ee ahaa waina arajula layacmalu bicamali ahli اljanna xatى ma yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli الnaari fayadkhuluhaa xadiidkaas iyo marka laga hadlo iyo looxulmaxfuudka waxa kugu qofka ugu yaallo ousan ogeyn looxulmaxfuudku inay shaqi kugu taal ilaahan ka magan galnay iyo inay saciid kugu taal midna ma taqaanin marka waay sufyaan bnu sufyaanu thawri wuxuu dhihi jiray ninba wuxuu ku yidhi warniyaho weligaa kitaa yacni waxa looxulmaxfuudka kugu yaal oodan ogeyn oo adiga kugu saabsan khaatimadaada ku saabsan weligaa arrintaas ma ka murugtay maku welwelisay ninkii markaasu wuxuu yidhi taraktanii laa adxaku abadan warniyahow waxaad igaga tagtay weligayba inaanan qoslin yani murugaad igelisay ayaa saasaa iiga tagtay marka inaad adduunyada lagu murugaa ka fiican aakhira in meel cidlaan la imaado ilaahan ka magan galna suu lkhaatima waxyaabaha su-ulkhaatimada sababo ama keenana waxaa ka mid a wax qalbiga ku duugan oo qofka uga jiro oo xumaan ah marka qalbiga in la nadiifiyo mar walba oo aada looga warqabo ayaa aada iyo aada muhim u ah waxyaabaha khaatimada xumeeya waxaa ka mid ah in diin laga dhigta waxaan diin ahayn haddaad waktigaaga ku lumiso cumrigaaga ku dhumiso wax aan manhajkii nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam aan ahayn khaatimadaada waa loo yaabaa waayo markay dadku iskhilaafaan zamanku hallaabo nebigu nabadgelyada xagguu geliyeyna fain inahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wasunati اlkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiin caduu calayha bاnnawaajid gows dambeedka ku qabsada iyadaa lagu badbaadaa buu yii qofkii marka wax kale diin ka dhigto ee bidco ka diin yeesho ama jaahilnimo ilaahay ku caabudayo oo isaga isu maleeyo inuu xaqii ku taagan yahay xaqiina wixii aabbihiis ou ka arkay ama awowgiis ou ka arkay keliya u haysto oo aan calaa cilmin wa basiiratin aan rabbi ku caabudaynin waa loo yaabaa marka qof walba u cilmi baro waayo cilmigaa najaadka iyo badbaadada laga helaa waayo inaad halaag ku socoto iyo inaad ku socoto badbaado waa inaad wax ogaato waa cilmigu indho waa indho nacam waxbaa lagu arkaa cilmiga laakiin ninaan cilmina baranaynin waana saxanahay ku dhahaayo waa nin habeen madoow qoryo guranaayo mugdina ah nacam abeeso inuu isaga soo dhagaa laga yaabaa qoryaad haysataana inuu is leeyahay marka in cilmiga la barto oo weliba aslaynka qur-aankii iyo sunnadii iyo wixii lagu fahmayey in la barto manhajna laga dhigto wixii nabiy llaahi moxamed la yimid sal ll l slam asxaabtuna ay la imaadeen taas marka waxyaabaha khaatumada qofka uga hagaagto yay ka mid tahay macaasida la daa'imaayana khaatumada waa ku hallawdaa waxaa laga yaabaa macsi qofka uu daa'imo daa'imo marka dambe isagoo qaflo ku jiro macsidii dhex taagan inuu naftii uga baxdo waana dhici jirtay dad fara badan oo kitaab kitaabu alcaaqiba oo cabdulxaq ilishbiili uu leeyahay iyo addaa wadawaa ibnulqayim iyo qisas badanaa ku yaalo dad soo martay nacam dad marka inta tawxiidkii loo qabtay qabso waaye nacam laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allah baa la leeyahay wax kaloo iska sheega oo wixii uu kusoo barbaaray oo ku koray iyo wixii uu ku ciyaari jiray iyo waxaasu iskaga hadaaqayaan ayb qaarkood marka yacnii qof maxbuuba ou jeclaa naag ou jeclaayo maanta dhan isaga hadaaqaya laa ilaha illa allahu la naftiina waa ka baxaysaa nin walbaa marka wixii uu ku noolaaday ou ku dhintaa waa in marka lagu dadaalo in lagu noolaado sunnada nebiga sala allahu alayhi wasalam haddii kale dadkii sunnada nebiga ku noolaaday khaatimadooda waa fiicnaatay qisadii abu zurcat araazi markuu dhimanayey waa laysugu yimid tawxiidka aan u laqinaa la yidhi yani waxaa isugu yimid abu xaatim oo saaxiibkiis ahaa moxamed ibnu muslim ibni waara rag waaweyn baa isugu imaadeen markaasay waxay yidhahdeen abu zurca yani tawxiidka inaan u laqino waa ka xishoonaynaa nin weyn ayuu ahaa laga heybeysto markaasaa waxay yidhaahdeen laakiin xadiidka tawxiidka agtiisa aan ku aqrino bal waa intaasoo qabsadaa xadiidkiiyay marka dadkan dad xadiidka nebiga ka shaqeeyo xadahanaa xadahanaa ku noolay ahaayeene markay bilaabeen xadiidkii mucaadi ibni jabal xadathanii yani mid uu bilaabay midkood xadahanaa fulan qaala xadahanaa fulan meel dhexuu uga istaagay xadiidkii kii kale bilaabay meel dhexuu uga istaagay isagoo marka fi nasci xaalatu nasci ku jiro ayuu qabsaday marka sanadkiibuu bilaabay ilaa markii uu dhameeyey oo can mucaadi bni jabalin can inabiyi sal ll l slam qaala man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allahu naftiina waa ka baxday marka kaanna waa ku noolaaday tawxiidkii iyo sunnadii waana ku dhintay ka kale isagana ku noolaaday cayaarta iyo lahwiga iyo jarta iyo heesaha iyo waxad iyo aflaamta iyo ku weynaaday waqtigiisu ay qabsadeen iyo isagana waxaasuu ku dhimana sida badan qaalibkoo ilaahay yacni sunnadiisu ay tahay allaan ka magan galna ilaahay qaatumada inuu noo sameeyaan weydiisanaynaa wahab lanaa noo hibey min ladunka adiga agtaada raxmatan naxariis nooga hibey innaka adiga anta adigu alwahaabu ayaa tahay midka hibeynta badan oo dadku wuxuu doono u hibeeyo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno innaka adiga jaamicu nnaasi dadka midkii ururinayo soo ururinayaa tahay liyowmin fii yowmin maalin dhexdiis liyowmin marka bimacnaa fii in laga macneeyo maalin dhexdeed ayaa dadka ku ururinaysaa maalinka oo laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa aynan ahaanin haddaba marka faqfir lanaa yowmaidin ilaahu maalintaa noo dhaafaa ku jirta in allaha alle laa yukhlifu ma guubiyeelayo oo ma kabaxaayo oo ma baajinayo almicaada ballamada hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi